dhinac kalena magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa dhaqdhaqaaq ciidan ka wada ciidamo uu horkacayo xildhibaan maxamed abuukar jacfar ciidamadan oo dhowaan muqdisho diyaarada looga qaaday ayaa ku sii jihaysan deegaanka maxaas si ay ugu biiraan ciidamo halkaasi horay usii joogay oo qorsheynaya inay dagaal ku qaadaan maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan magaalada ceelbuur iyo deegaanada ku hareereysan warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane al-shabaab waxay weli maamulaan degmooyinka ay ka midka yihiin aadan yabaal iyo ceelbuur horaantii toddobaadkanna waxaa magaalada beledweyne soo gaaray xildhibaan jacfar oo ay la socdaan saraakiil iyo ciidan duulaan ku ah magaalada ceelbuur gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir ibraahim cumar mahad alle oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda ayaa waxa uu v o a uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda runtii aniga oo aana jecleen inaan ku fogaado ambaan wax ka yidhaahdo arrimaha la xiriira ciidanka oo aniga oo ay iga haboon yihiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka laakiin waxaan ku caddaynaya waan ku sheegayaa inay jiraan ciidamo aada iyo aada u fara badan oo ku sugan gobolka hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo la doonaya inay mar dhow guluf colaadeed ay kula wareegaan deegaanada dhaca galmudugta bari gaar ahaan degmada ceelbuur iyo galhareeri iyo dhowr iyo tobanka tuulo oo hoos timaadan insha allahu wakti dhow dadka soomaaliyeed waxay maqli doonaan hadal ka farxiya oo dhegahooda u fiican intaa waxaa dheer waxaa jira ciidamo la yidhahda macawisley oo ayagana ku sugan gudaha deegaanadaasi oo runtii ciishoon dhibaato badan lagu sameeyey la gumaystay la handaday gabdhahoodii la kaxeystay wiilashoodii oo aana qaangaarin lagu daray jihaad aana waxba ka jirin beerihii oo ay abuurteen oo waktigii la gaaray xilliga dalaga ay goosanayeen la gubay runtii dhan kasta macnaha laga dhibaateeyey kuwaana dagaalka qayb bay ka yihiin inay ka barbar dagaalamaan oo ay raacaan wiilasha xaqudirarka ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan deegaanadooda ay sanadaha badan ay mogaayeen
taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa hadallo dardaaran ah duleedka magaalada beledweyne ugu jeediyey cutubyo ciidan loo diyaariyey inay xoreeyaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halgankan maanta bilowday oo shabaab iyo soomaali u bilowday waa halgan soomaaliyeed yaan la qabiilayn waa halgan soomaali oo dhan baa iskale ma taha dagaalkii sayid maxamed cabdilla xasan oo gaalo la diriray libintii iyo guushiisla soomaali iskama lahan soomaali baa iska leh kii axmed gurey soomaali baa iska leh kii seban sebankii soomaali baa iska leh swal soomaali baa iska leh dagaalka maanta socdaana dagaalladaasu la mid yahay soomaali baa iska leh magac ka sokeeya waa isku abaabulaynaa reer hebel iyo degmada ceelbuur iyo waa isku abaabulaynaa laakiin guusha soomaali baa leh shan isla dhalatay hadday guul dhaliso guul caalamku ogol yahay inay guul tahay waa guul soomaaliyeed marka inkastoo degmada ceelbuur ama gobolka ceelbuur deegaankeedii dadkaanu yahay haddana dagaalka aad ku jirtaan waa dagaal soomaaliyeed waxaa lagu soo socdaa meelo hadda aanan magacaabayn oo aan taa tikadu ii oggolayn waxaan isku xirmahaya dagaalka ka socda hiiraan gobollada dhexe galguduud iyo shabeellada dhexe ilaa bay iyo bakool inaan isku xiraan rabnaa oo dagaal isku xiran uu noqdo isku xiran uu noqdo dhammaan iswada saamayn isku leh meel walba xabado inay uga qiiqdaan rabnaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo boqolaal maleeshiyaadka deegaanka kula hadlay raaga ceelle ayaa waxa uu kula dardaarmay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gudoomiye makaraan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay markan in dadka deegaanka ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
wadanka wuxuu u kala baxaa laba shay bis mid saddexaad xataa lagu arki maayo shabaab iyo nin raadihaya bis nin u dhexeeya ma jiro xaqiiqada in laasu sheegnaan rabnaa mogta nin u dhexeeyo dhahay aniga dhexdhexaada meelaha roga ma jirto shabaab iyo nin raadihayo ummadda soomaaliyeed oo dhan say meel kasta u joogeen kulli waa la soo wada jeesta markii qofka saa u wadido u wadido u wadido u wadido haddaad ka badiso marka xanuunka inay soo jeestay u qasbanta dadku waa soo jeesteen nolol iyo sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam ummaddan uma hayaan meesha ay shabaab joogan waxaa ku koro geed bis wax kaloo ku koro waa laga wada haddaa idinka haysiin idinka idinla joogeyne intaasoo sanee u hadda sheegay geed besaa ku nabadgalo meelii shabaab jooga qof kaloo ku nabadgelaysa ma jirto qofka kaloo ku nabadgalo wuxuu ku nool ya dulinimo halka xoogaa daneen lana markii la arko asaa la raasa asaa waxaa leeyahay wuxuu u shaqeeyaa xagga asigiina carro ku qasmanaha oo meel oo iyaga joogin oo tago war haddaad gurigaaga ka carartiyo guri hoy weysa haddaad kuwee tegto beertaada aada soo wax kasoo soo tara xoo beertuu aadaahu soo ninaaba ad iska kaa daba dhigaha asoo leylinkan beerta aada beerta haddoo tago telefoon diraa waxuu la hadlaa nimanka waxaan rabnaa gumaysiga iyo cabiidsiga ay ummaddan ku hayeen wakhtigoodii wuu dhammaaday ilaahayna inuu waxaan rajayahaynaa oo siduu u dhammaaday ayna uga dhammaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne